bsmi اllahi الرxman الraxيim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlىa nabiyina mxamedi wعalى aalihi وaصaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii alimaam abu dawuud sulaymaan bn ashcad asijistaaniyu raximah اllahu tacaala qaala alimaamu abu dawuud raximah اllah baabu اlcamali fi الصalaaة baabu bayaani xukmi اlcamali camal iyo shaqo caddaynteed xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay fi salaati salaadda dhexdeeda lagu sameeyo yacnii salaadda dhexdeeda in camal iyo shaqo lagu qabto axkaamta ku soo aroortay caddaynteediibuu u baab yahay ayb oo salaadda dhexdeeda camalka ma la ogol yahay yacnii in lagu dhex sameeyo camalkuna hadda wuxuu ujeedaa dhaqdhaqaaqa iyo waxyaabaha la xiriira ayuu ujeedaa ayb kaasuu u jeedaa qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaana alqacnabiyu wahuwa cabdullaahi bnu maslamata bni qacnab alqacnabi hiqat imaam akhraja lahu asxaabu اlkutub الsita ila bna maaja qaala akhbaranaa malikun can caamir bni cabdillaahi bni الzubayr wahuwa abulxaariث almadani hiqaة faadil can camr bni sulaym camr bni sulaym azuraqi hiqaة min kibaari الtaabiciin can abi qataada alxaariث bni ribci saaxibi rasuuli اllahi sal ا ly slam weeyaan ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam rasuulku kaana wuxuu ahaa yusallii inuu tukanayo wahuwa isaga oo xaamilu umaamata wahuwa isaga oo xaamilun xambaarsan oo ku sida ah umaamata umaama binta zaynab ahayd ibnati rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka gabadhiisii zaynabtaasoo rasuulka gabadhiisii ahayd zaynaba ibnati ibnati rasuulillaahi ahayd sala allahu calayh waali wasalam fa idaa sajada haddii uu sujuudo wadacahaa waa dhigaayey waidaa qaama hadduu istaagana xamalahaa waa qaadayo waa xambaarayey ayb xadiidkan bukhaari muslim labadaba way soo saareen ayb nebiga wuxuu tukaday sala allahu calayh waali wasalam isagoo umaama umaama binti zaynab gabadhiisii zaynab binti rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam gabadhii ay dhashay umaama abulcaas ay u dhashay ayuu nebigu xambaarsanaayo salaadduu tukanayay markuu sujuudayo waa dhigaayay markuu istaagayana waa xambaarayay oo wuu qaadanaya ficilka noocaasoo kalea marka salaaddu camalkaas salaadda inaanay waxba ka dhibaynin yaa laga qaadan ayb culammada qaarkood marka yacnii a'immada maalikiyada iyo kale iyo a'immo kale waxay ku andacoodaan xadiidkan inuu yacnii isagu uu yahay ayb riwaayaadkiisa kale aan dhammaystirno iyadaa laga yaabaa qaarkood inay keenaanba qaala xadaanaa qutaybatu yacni bna saciid yacnidan waxaa le waa man duuna abi daawuud abi daawuud dadka ka hooseeya waay hadda wax saa u sii weynna yacniyadan maba keenaysaba sababtoo ah raawi kaloo qutaybe layidhaha maba jiraan raawi qutaybe layidhaha uu kaga soocmaayo qutaybatu bnu saciid looga soocaayo ma laha sidaa darteed marka yacniyadan wax weyn ma keenayso qaala xadaanaa qutaybatu yacni bna saciidin qaala xadaana alleyf oo bnu sacd can saciid ibni abi saciidin saciid ibni abi saciid almaqburi waxaa layidhaha marka leyt ibnu sacd waa dadka ka wariyey saciid ibnu abi saciid almaqburi waa min abat الnaas abat الnaasi kuwa ka wariyey saciid almaqburi leyt ayaa ugu ahbatsan walidaalika waxaa la yidhahdaa axaadiidta oo aabbihii uu ka wariyo can abi hurayra iyo kuwa isaga uu toos abu hurayra uga wariyo wou kala soocaa leyt aadu u kala soocaa ee riwaayada saciid ibn abi saciid almaqburi baa waxay u badan tahay marna saciid ibn abi saciid can abiihi can abi hurayra marna saciid ibn abi saciid can abi hurayra toos ah waxaa marka waxaa aad u kala sooco leyt ibnu sacad qaala xadaana leyt can saciid ibni abi saciidin can saciid ibni abi saciid can camr bni sulaymin الzuraqiy anahu samica abaa qataadata u maqlay yaquul isagoo leh baynaa naxnu fi lmasjid baynaa xilli naxnu annagu fi lmasjidi aan ku sugannaha masaajidka dhexdiisa juluusan xaal annaha kuwa fadhiyo kharaja calaynaa rasuulullaahi rasuulkaa nagu soo baxay sala allahu calayh waali wasalam yaxmilu isagoo xambaarsan umaamata binta abilcaas ibni rabiic isagoo wado wa ummuhaa hooyadeedna zaynabu weeyaan bintu rasuulillahi sal ll ly slam wa hiya iyaduna sabiyatun canug yar ayay ahayd wa hiya iyaduna sabiyatun weeyaan canug yar yaxmiluhaa nebigu wuu xambaarsanaa calaa caatiqihi buu ku xambaarsanay garabkiisa korkiisa fasallaa rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku wuu tukaday walxaal hiya iyada oo calaa caatiqihi garabkiisa ah yadacuhaa waa dhigaaye idaa rakaca markuu rukuucayo wa yuciiduhaa waa celinaaye idaa qaama haddii uu istaagayo hadduu istaagayana waa soo celinaaye xataa qadaa salaatahu ilaa uu ka dhammeeyey yafcalu daalika sidaas ayuu yeelaayey bihaa iyada uu yeelaayay sidaasu iyada marka uu ku waday marna inuu dhigayo marna uu qaadanayo ayb riwaayadan marka iyada waxaa laga fahmayaa ama ay tusaysaaba ficil nebiga inuu ahaa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ficilkiisa inuu ahaa oo marna uu qaadaayo marna uu dhigaayo ee iyada gabadha inaynan ku dhegi jirin nebiga sal ll ly slam ayb khaaabi iyo asiyaabahaas sheego mana ahan sawaab ayb qaala xadaanaa mxamed bnu slmة almuraadiyu qaala ahbarana bnu wahbin cabdulahi bni wahb almisri can mahrama mahrama waxaa la yidhaha mahramatu bnu bukayr ibn cabdillaahi اlashaj aabihiis bukayr ibn cabdillahi alashaj waaye waxaa la yidhaahdaa marka laakiinse mahramatu bnu bukayr ibn cabdillaahi اlashaj saduuqun ayb wariwaayatuhu can abiihi wijaada wariwaayatuhu can abiihi wijaadatun wijaadada aqsaamu taxamul ay ka mid ah iyadoo yacnii macnaheedu waxaa weeyaan kitaab aabbihi ou lahaa ayuuayuu arkay kaasuu wax ka warin jiray aabbihii toos wax ugama warinin kitaabkiisuu ka wari jiray ayb wijaadadu marka saas imaam axmed iyo ibnu maciin iyo kayrkoodba saasay dhaheen cali ibnu اlmadini isaga wuxuu yidhi samica min abiihi qaliilan samica min abiihi aabbihii wuxuu ka maqlay qaliilan wax yar xadiid yar buu ka maqlay abu daawuudna hadda waa kan wuxuu leeyahay hal xadiid unbuu ka maqlay yuri aabbihiis bis inta kale waa wijaado kitaabkiisa unbuu wax ka akhrinaya ayb laakiinse xadiidkan imaam muslim baa wariyey ayb can abiihi can camr bni sulaymin الzuraqiyi qaala samictu abaa qataadata alansaariya yaquul ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalيh ali wasalam nebigaan arkay yusallii linnaas isagoo dadka tujinayo waxaan dhan marka takraar iyo iska soo celcelin ma aha yusallii linnaas waxay tusaysaa nebigu salaaduu dukanaayey inay salaad farada ay ahayd salaadda uu nebigu saan ku sameeyey inay salaad farad ahayd oo aynan sunno ahayn khilaafan lilmaalikiya maalikiyada iyagu salaad sunno ay ahayd ay dhahayaan salaadan laakiin salaad farada laguma samey karo sidaan ee nin carruurtiisa inuu iska xambaaro salaadda dhexdeeda markuu yacnii sujuudayana dhigo salaadda uu dukanaayana ay farad tahay ma bannaana ayay leeyihiin ee xadiidkii xadiidkan marka maxaa la leeyahay xadiidkan waxaa lagu xambaaraya dhahayn inay salaaddu sunno ahayd inaynan sunno ahayn marka waa tanaa dariiqan riwaayadaanaa sheegaysa yusallii linnaas maxaa le salaad sunno ah inta badan nebigu dadka ma tujinayo dad salaadaha uu dadka tujina waa farad un ayb qaala abu daawuud ra'aytu rasuula allahi sal ll ly slam aan arkay yusallii linnaas isagoo markaa dadka yani tujinaya wa umaamatu walxaal umaamatu umaamo bintu abilcaas calaa caatiqihi garabkii calaa cunuqihi qoortiisa korkeeda ay tahay faidaa sajada hadduu sujuudo wadacahaa waa dhigaayey riwaayada muslim waxay ku daraysaa faidaa qaama acaadahaa hadduu istaagaayana meesheeduu ku soo celinayo ta'wiilka khadaabina riwaayadaana radinayso acaadahaa nebigaa soo celinaya khaaabi isaga wuxuu leeya nebigu waxba ma qaadayna iyadaa ku dhegaysa rasuulka nacam markaa nebigu wuu soo kacaa waa la soo kacaya sooma fahmin riwaayadan marka acaada haadan ficilka nebigay usugay ay u tiirinaysaa ta'wiilkaa marka khadaabina marduud waaye bi haadihi riwaaya ayuu marduud ku yahay qaala xadaanaa yaxya bnu khalaf ayb yaxya bnu khalaf albaahili abu salamata albasri aljubaari wahuwa saduuq min alcaashira qال أخبرنا cبدالأعلى هو بن cبدالأعلى السامي qال أخبرنا محمد يعني بن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صاaحب المغازي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري محمد بن إسحاق صدوق إلا أنه يدلس أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة yب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتاaدة صاaحب رسuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم qاaل wxa uu yidhi baynamaa naxnu nantadiru rasuula اllahi sal ly slam baynamaa xulli naxnu annagu nantadiru aan sugayna rasuula اllahi sal ly salam lisalaatina aan u sugayna salaad darteed fi duhri duhr aw ilcasri ama casr duhr wakhtigiis ama casr wakhtigiis yani salaad duhr dhexdeed ama salaad casr dhexdeed annagoo nebiga sugayno waqad dacaahu waxaa u yeedhay bilaalun bilaal ayaa u yeedhoo lisalaatii ugu yeedhay id kharaja ilaynaa wuu nagu soo baxay waa id kharaja ilaynaa wuu noo soo baxay wa umaamatu umaamana bintu abilcaas bintubnati bintubnatihi gabadhiisa gabadheeda nacam ahayd calaa cunuqihi ay tahay qoortiisa korkeeda ay saaran tahay faqaama rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka waa kacay fii musallaahu fii musallaahu meeshii uu ku tukanayay ayuu ku dul istaagay nebiga waqumnaa waannu istaagnay khalfahu gadaashiisa walxaal hiya iyaduna fii makaanihaa booskeedii ay tahay alladii hiya alladii booska oo hiya iyaduba fiihi dhexdiisa ay ahayd meeshii awel ay joogtay oo luqunta korkeeda ayaa nebiga ay u saarneed qaala wuxuu yidhi markaa fakabbara allahu akbar buu yidhi fakabbarnaa annaguna waa kibaarannay salaaddii salaad farad inay ahayd middaanaad aad u sii caddaynaysan oo duhur waayo ama casar wuxuu leey waa duhur ama casar nebiga waa kibaartay waa la kibaarannay waa kaama qaala waxauu yidhi xataa idaa araada rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu markuu doonay an yarkaca inuu rukuuco markuu doono akhadahaa wuu qaadaayey nebiga akhadahaa wuu qaadaayey fa wadacahaa waa dhigaayey marka uma rakaca waa rukuucayey wasajada waa sujuudayey xataa idaa faraqa kolkuu dhammeeyey min sujuudihi uma qaama waa istaagayey uma qaama uu istaaga markaa akhadahaa waa qaadayey faraddahaa waa ku celinayay fii makaanihaa booskeedii buu ku celinayay faraddahaa fii makaanihaana waxay tilmaamaysaa ta'wiilkii khadaabi waa radina iyadana nacam in nebigu uu meeshaa ku celinayo famaa zaala rasuulullahi sal ly slam rasuulkii kama zuulin yasnacu bihaa inuu ku samaynayo daalika kaagaas fii kulli ragcatin ragcad kasto xataa faraqa min salaatihi ilaa salaaddiis uu ka dhammeeyey xadiidkan marka qoladan marka maalikiyada iyagu waa salaad sunno dhahayaanna riwaayaadka xadiidkaa ayaa radina ayaa radinayo khaaabi ta'wiilkiisana riwaayaadkan dambaa radinayo waxaa laga qaadanaya marka xadiidkan masaa'il badan waxaa ka mid a ilmaha in loo naxariisto ilmihii marka in la yacnii oo iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam shafaqada iyo dhimrinta ilmaha uu u dhimrinaayey xataa kolka uu salaadda ku jiro inuu xambaarayey markaa uu qaadaayey nacam waxaa kaloo xadiidka baabkana tarjamada iyo yacnii xadiidka halka ay marka iska qusaynayaan waxay tahay camalka yarkaa salaadda inuuna waxba u dhibaynin ama camalku haddii uu soo kala dhex galo arkaan dhexdooda waxba inaanu dhibaynin yaa laga qaadanaa ayb oo qolooyinkan iyagoo xadiidka ta'wiilaadka ku dhufto waxay ka yaro cabsadeenoo waxay is yidhaahdeen camalkan tirada badanoo salaadda lagu samaynayo soo salaadda ma burinayo alimaamu nawowi raximahullah wuxuu yidhi isagu camalka marka uu salaadda burinaayo waxay tahay haddii uu bato iskuna xigo haddii uu bato isna raacraaco oo isku xigxigo laakiin camalkan hadda wax baa u dhexeeya hadday camalku marka arkaan ay kala dhex gasho rukuuc iyo sujuud camalkii lagu kala dhex sameeyo ictidaal iyo rukuuc camalkii lagu kala dhex sameeyo waa laba camaloo kala gaara wax isku xiga lagama cabirayo walidaalika marka nebigu calayhi salaatu wasalaam korkuu ku haystay taas camal ma aha iyada marka uu camalka qabanaa waxay ahayd laba mar un yacnii waa marka uu rukuucaayo uu dhigaayo rukuucdiisa ictidaalkiisa sujuuddiisau qaadanaa sujuudda markuu dhammeeyo dambe ayuu soo qabsanaa haddana marka camalkanu camal isku xigxiga ma aha camal aad u badanna ma aha mana isku xigxigo binaan calaa daalika waxa salaadda ma burinayo midka ay fuqahadu ka hadleenna ma ahan kanoo kale walidaalika marka kanoo kale salaaddu way ku ansaxeen ayb sharaxa muslimku saas uu leeyahay alxaafid ibnu xajarna fatxulbaariga uu ka soo raray wuuna ka raalli noqday yacnii tawjiihaas ayb waxaa kaloo imaamu nawowi tilmaamay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa asalka ilmaha ilmaha dharkooda ilmaha yaryar dharkooda asal inuu daahir yahay haddaan najaas lagu ogeyn waa daahir ee ma la dhahayo ilma maa najaas iska dhaqo ilmaha dharkooda daahir ma aha sidaa darteed nebigu ad muxuu u qabtay yaa imaanaysa marka waxaa weeyaan marka asal ahaan ilmuhu alaslu fii hiyaabi اlaطfaal dahaaro unbaa lagu xambaaraa ilaa in najaas rasmi a lagu og yahay ma aha marka najaas rasmiga aad ku ogtahay waa baab kale ma qaadaysid markaas dabcan soo ma garan laakiin cunug yaroo iska dheeldheelaya najaasna aadan ku ogeyn bimujarad yacni ilmuhu najaasta iskama dhaqaan waa ka cararaa ama yacni waa najaas xukunkoodu sax ma aha wax fuqahadu qabaanna ma aha ayb walidaalika dad badan baa masaajidda waxay uga go'aan ilmaha yararka oo waxay leeyihin masaajidda nimankan dambe salaadba kuma ansaxaysa maxaa dhaca ilmaha ku tukada oo hadday ilmo ku tukadaanna ee ilmaha cunug aan dahaaro aqoonin oo dharkiisu iska nadiif ahayn yaa safka kugula tukanayo asalba haddaadanba adigu waxba ka ogeyn cunugan dhinacaaga safka ku haayo waa iska daahir dharkiisa haddaan adigu wax ku ogeyn markaa ilmihii hore iyo ilmaha naxo kuma kala duwan ilmo ilmo leeh soo ma garanin qaara waxay dhahayaan waxaa lagu xambaaraa xadiidkan cunugan inuusan yacnii nebigu arrintan nebigay khaas ku tahay oo isagu inaynan ilmaha ku kaadinaynin markaas ama wax kaa yacnii sidaanoo kale aanay kaga imaanayn waxaas wax jira ma ah bal bukhaari wuxuu werinaya nebiga isagoo cunug dhabta ku haayo inay ku kaadiyeen oo kaadidiina marka uu biyo iskaga sayray oo iskaga mayray wax saas camal cilmi ma aha marka nacam qofku marka hore wax soo ictiqaadinaa wuxuu uu ictiqaadiyo maanta dhan marka hadduu xadiid arko xagga u leexi xagga u leexi xagga u leexi xadiidka waxa sax ma ahan ayb koox walba intay marka hore wax soo ictiqaadisaa haddii kun xadiid loo keeno unbay xadiidka unbay leexleexineen saasna ma fiicno qofku intaan wax ictiqaadinin feker qaadanin horta waa inuu diinka fiiriyo hadduu saas yeelo ou diinkii marka saxiixa ah fekerkiisa ku saleeyo xadiidta markaa ma dhibayso xadiidkan marka waxyaabahaas oo dhan baa daliil oo u yahay ilmaha marka dahaarada yani najaasta de qofka calooshiisa ku jirtana de awaleynanba najaas ahayn dharkana asal waa daahir haddii ilaa un in la ogaado wax najaas yaqiin lagu hubo ay timaada ma ahano camalka noocaanna salaadda ma burinayo maadaama uu yahay camal aan mutataabic aan ahayn oon israacraacsanayn arkaani ay soo kala dhex gashay qaala xadana marka arrintan marka iyadaa sunna miya marka marka nacam arrintan iyadaa sunno miya tanoo kale tanoo kale culammadu waxay yidhahdaan sunno ma ahane waa libayaani iljawaasi uu nebigu u sameeyey camalka noocan oo kale haddii salaadda lagu sameeyo inay bannaan tahay yacnii cunug yar hadduu waana qofkana waa u baahan karaa cunug yaroo maalan meelu uga tago ama inuu hadduu salaaddii iska galo uu ka cabsanayo inuu dab iyo meelahaas iskaga dhaco ama uu yacnii meel xun galo saasoo kale marka ay jirto waxaa bannaan bi hada alxadiid cunuga inaad xambaarato dhab korka saarato ayaa bannaan ayb marka nebigu ficilkan wuxuu u sameeyey libayaani iljawaasi ee sunno ma aha iyada sunno markaan leeyahy waxaan u jeedaa sunnadii marka aad layskugu tirtirsiiyo laysku laysugu tarkiibiyey ma ahan middan maxaa yeele la dhihi maayo qofku marka nin walbaa cunug ha soo qaato ha xambaarsado sunnada saas waa salaadda markuu tukanayo ninkaan xambaarsaninna sunnaduu khilaafsan yahay maa sax ma aan marka taasoo kale middaan yacni waxyaabo badanoo nebigu sameeyaa wuxuu u sameeyaa libayaani iljawaas inay bannaantoo u samaynaa waxyaabana wuxuu u samaynayaa limasiid yacni jawaas keliya ma ahane wuxuu u samaynaa istixbaab iyo ajar badsi iyo u sameeyaa iyo taqarub haddii marka labadaa laysku dhex qalda dhib waayo wax badan marka waa arkaya dadku yacnii ashyaa noocaas oo kale ah iyo waxay u qaadanayaan sunno yacni wax libayaaniiljawaas nebiga u sameeyey waxay u qaadanayaan sunno laysku xafiyey oo laysku tarqiibiyey hadhow marka fahamka waa qaldama waxaan marka kala duwanaanshadoodana saa u ogaatid waa inaad kutubta shuraaxda xadiidka aad mar walba fiiriso oo mudaalaca ah ku samayso ayb qال xdثna mسلم بن إbrاhيم qال أخبرna علي بن المبارك mسلم بن إbrاhيم الفrاhيdي الbصري wya وhuو ثiqة qال أخبرna علي بن المبارك علي بن المبارك الhنائي بتkفيiف النون ثiqة kاna lah عن يحyى بن أbي kaثير kitاabaani أxadهma سماع والآkخر إrساaل laba kitaab يحyى بن أbي kaثيir laba kitaab ayuu ka haystay شheekhaas waa sheekh hadda uu ka werinayo mid waa samaac axaadiidtii oo ka maqlay waay midna waxaa weeyaan irsaalo inqiطaaca ku jiro cid kale ayaa uga soo warisay laba kitaabuu ka hayay marka faxadiidu اlkuufiyiina canhu fiihi shay kuufiyiinta markay ka warinayaan ninkan waxbaa ku jira xadiikiisa min kibaari saabica ayb hadda marka kuufiyiin kama warinayaan maxaa yeele muslim ibnu ibraahim basrin dhibaataa marka mal can yaxya bni abi kaiir huwa alyamaami can damdam ibni jaws damdam ibnu jaws alyamaami hiqat akhraja lahu asxaabu sunani اlarbaca can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi uqtuluu dila alaswadayni labada madmadow dila fi salaati salaadda dhexdeeda ku dila alxayata dila abeesada walcaqraba dibqallooca dila ayb waa bedel alaswadayntaa laga bedelaya alxayata walcaqraba dila xadiidkan marka isaga waxaa laga qaadanaa camalkaas inaanu salaadda burinaynin waxaa marka abeesada iyo caqrabka la raacinayaa wax kastoo wax dhibaayo wax kastoo xayawaanoo mu'di aad uu kugu soo boodo ama uu ku qaniino adiga ku dhibaayo inaad marka salaadda dhexdeeda marka ku dhufato ama aad ku disho camalkaas yarkaas salaadda ma dhib u keeni maayo riwaayad bayhaqi baa waxay tilmaamaysaa hal darbo ama laba darbo iyo waxsaasay sheegaysaacalaa kullin marka qofka un inuu dilo ama hal darbo ama laba ama saddex ku dilaba ayb in marka taa la banneeyey oo camal wax dhibaayo salaadda dhiba aanu ahayn ayuu xadiidku tilmaama uqtuluu dila alaswadayni labada madmadow dila fi salaati salaadda dhexdeeda ku dila alxayata waalcaqraba abeesada iyo dibqallooca khaaabi macaalimu sunanka wuxuu yidhi fiihi dalaalatun calaa jawaazi alcamali اlyasiiri fi اsalaa camalka yar salaadda dhexdeeda inuu ku bannaan yahay wa ana muwaalaata alficli maratayni fii xaalin waaxidatin laa tufsidu salaa laba jeer haddii camalka laysku xijeexo ma burinaysa salaadda ayb wdalika ana qatla alxayati haaliba inama yakuunu bidarbati wadarbatayn iyo waxyaabahaas oo abeesada ama yani dibqallooca dilkiisu hal mar ama laba mar iyo wax lamida un camalku laakiin hadduu aad u bato oo bixaytu ninkan salaadiiba uu ka jeestay oo yani curfiga uu keenaayo ninkan inuu salaadiiba ka tegey uu ka jeestay oo qibladii oo kale uu ka jeestay shaqo badan buu ka qabtay waa eryaday markaasoo kale yani waa inuu salaadii soo celiyo salaaddii waa ku fasaadiisa qال xdثna أحمد بن حنbل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشhيباني إmام أهل السنة ayب وأxد الأئمة الأربعة من مdاhب أهل السنة والجماعة ayب ومسدد مسدد بن مسرهد وhذا لفظه kan waa lفdigii مسدد qال أخبرnا بشhر يعني بن المفضل بشر بن المفضل بن لاaحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت عاaبد أخرج له أصحاaب الكتب الستة يعن بن المفضل قال xدثنا برd برd بن السiناn ayaa l برd بن السiناn أبوالعلاء الدمشقي صدوq رمya بالqدر أخرج لh البخاaري في الأdب أdب المفرد وأصحاaب السنن الأربعة عن الزهري زهري waa mcروف محمد بن مسلم بن عubaydاللh بن شهاaب الزهري can curwata bni الzubayr can caaئishata qaalat kana rasuulu اllahi sal ا ly slam rasuulku waxa uu ahaa qaala axmedu axmed waxa uu yidhi yusallii inuu tukanayo wاlbaabu albaabkuna calayhi wاlbaabu wاlxaal albaabu albaabka muqlaqun uu yahay mid la xiray calayhi isaga dushiisa lagu xiray korkiisa uu ku xiran yahay albaabkii buu kor isaga xiray maraalbaabkii isagoo uu ku xiran yahay oo isagiina uu gudaha ku tukanayo saasuu ahaa nebiga faji'tu waan imid fastaftaxtu waan furid dalbay oo albaabkii bay gargaraacday inaynan inuu salaad ku jiro ma aynan ogeyn oo ilaa hadday og tahay inuu salaad ku jiro ma aynan tashwiishi lahayn fastaftaxtu waan furid dalbay qaala axmedu axmed waxa uu yidhi famashaa nebigu waa socday fafataxa lii wuxuu ii furay yacnii albaabkii buu ii furay ay ilbaaba uma rajaca waa laabtay ilaa musallaahu meesha uu ku tukanaayey wadakara wuxuu sheegay ana albaaba albaabka kaana fi اlqiblati qiblada inuuba ahaa wadakara marka faacilkeeda curwow wadakara ay curwa curwa wuxuu sheegay ana albaaba albaabka kaana fi اlqiblati qiblada xaggeeduu albaabka ku yaalla yacnii nebiga qibladii kama jeesanin waay waxaa laga qaadanaya marka camalkaasa inuu waxba dhibaynin oo ruuxii albaabkiisa agteeda ku tukanayo albaabkiina uu qibladii ka jiro ee lasoo gargaraaco intuu xoogaa taaka ama wax lamida qaado albaabkii uu furo waxba dhibaataa ma leh salaaddii ku fasaadi mayso xadiidkanna waa xadiid xasana weeyaan fiqiga marka ku jira baabulcamali fi اsalaaة iyo isaga meeshu iska waafaqayaanna waxaa weeyaan marka meeshaas oo camalkaa yarkaa salaadda inayna waxba u dhibaynin imaamu tirmidi xadiidka waa xasaniyey ayb nasaa-i isaga waxuu faa'iideeyey yusallii taطawucan buu yidhi nebiga isagoo salaad sunno a tukanayo imaamu tirmidina macnahaasuuba u terjamay qofka sunnada markuu tukanayo albaabka markaa uu furo saasoo kale ayuu terjamaystay laakiin sunnada iyo hadda faradka salaadda buritaankeeda marka la yidhaha waxay ku burayso waa un isku mid waxa faradka uu ku buro sunnadana waa ku buraysaa sunnada waxay ku burtaa faradku waa ku buraya inkastoo sunnada dabcan iyadoo de ay yacnii faradku xagga yacni quwada aysan la mid ahayn dabcan hadduu farad ku sameeyey hadduu sunno ku sameeyey labadaba waxba ma dhibayso camalkan yarka ah ayb nacam imaamu albukhaarina baabkan baabulcamali fi asalaa aaduu isaga u badiyey kitaabu alcamali fi salaa kitaab camaluuba ka dhigin mujalladka saddexaad fatxulbaariga aakhir abwaabi salaa markuu soo dhammeeyo agteeda baabu raddi salaami fi salaa baabu bayaani xukmi raddi salaami salaantii celinteeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay fi salaati salaadda dhexdeeda lagu radiyo salaaddii dhexdeeda salaanta in la radiyo xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay xukunkana markaad axaadiid buu keeni doonaaye macnuhun waxaa weeyaan marka laysu geegeeyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ishaaro inuu salaanta ku radiyey ayaa ka sugnaatay waxaa kaloo nebiga ka sugnaaday salaadda markuu ka baxay kadib inuu af ahaan u radiyey salaanta ayb labadaba axaadiidta waa keenayaa abu daawuud yacnii mar waa ishaaro sidaasaana marka waxaa weeyaan axaadiidteedu ay badan tahay qisadii bilaal ibn cumar xadiidka uu warinaayey iyo xadiidkan yacnii suhayb ibnu sinaan iyo waxay tilmaamayaan iyo jaabir xadiidkiisa iyo waxay tilmaamayaan marka qof tukanaya haddii la salaamo inuu ishaaro ku radiyo ishaaraduna marka siday ahaanaysa waxay tahay gacanta yacnii gacantiisa midig ayuu marka kor u taagayaa baabacada hoose baabacadan yacnii hoos ayuu geynaa dhulka yacnii xagga yacnii hoosu ayuu u gedinayaa gacantii calaacashiisa daahirkeeda korana kor bay aadaysaa marka sidaanu u radinaa sidaas oo tanna hoos u jeedinaa meeshaas baabacada ah daahirulkafina koray xagga samadu ugeyna sidaasoo marka dhahaya saas waxaa kaloo iyadana riwaayadka qaar laga faa'iidaystaa far inuu nebiga markaa uu sidaa yidhi far inuu ku ishaaray sidaan iyadoo asaas inuu ku ishaaray labadaa marka labadaasba marka xadiidku marka waa ku yimid waxaa kaloo sidoo kale axaadiidta ku timid inuu dib dhigtay oo bacda markuu salaada ka salaamo noqsaday kadib inuu ninkii salaamo wacalaykum asalaam ba iska yidhi laakiin midaan la ogolaynoo adoo salaaddii ku jira haddii assalaamu calaykum lagu yidhaahdo wacalaykum asalaam inaa ku jawaabta ma aha ishaaradaada marka waxaa weeyaan salaanta waad ka jawaabaysaa ishaaraa uga jawaabi ama markaad salaadda dhammaysato wacalaykum asalaam ayb labadaas madhab culamaaulxadiid qaar badanoo ka mida ku tageen qaar culammada ka midana waxay ku tageen laa bacdu walaa fi salaa midna lama radinayo jaabir ibni cabdillaahi aa ka mida oo wuxuu yidhi haddii anoo salaaddii ku jira lay salaamo ma jawaabayo yaanan la jawaabin saasoo ayuu tilmaamay ayb axaadiidta marka nebiga ka soo aroortay ee nebiga isoo salaad ku jiraa la salaamay ma radinin waxaa lagu xambaarayaa ma radinin af ku radinin saasaa lagu xambaaraya kuwa ishaarada sheegaayana waa radiyey bimacnaa bilishaara ku radiyey saasaa marka loo jamcina axaadiidta qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana mxamed bn cabdillahi bni numayr qaala akhbarana bnu fudayl mxamed bnu fudayl bni ghaswaan adabbi abu cabdiraxmaan alkuufi saduuqun caarif rumiya biاtashayuc can اlأcmash sulaymaan bnu mihraan abu moxamed alkaahili can ibraahim wahuwa bnu yaziid annakhaci can calqama wahuwa bnu qays annakhaci can cabdillaahi wahuwa bnu mascuud radia allahu canhu saaxibi rasuuli lah sal slam qaal kunnaa waxaanu ahay nusallimu inaan salaamayno calaa rasuuli lah sal slam rasuulka korkiisa wahuwa isaga oo fi salaati salaadda ku dhex jiro fayaruddu calayna waa naga radinaayey ayb falamaa rajacnaa ishaara uga radinayo ama inaan waxaa dhici karta inay ahayd qabla intaan kalaamka la reebinba salaad in lagu dhex hadlo waagii hore waa iska bannaanayd intaan la reebin wacalaykum asalaam ay ku jawaabayo ayb falamaa rajacnaa markaan laabannay min cindi najaashiyi najaashi agtiisa aan ka laabannay sallamnaa calayhi waan salaannay falam yarudda calaynaa nagama radinin yacnii afka noogama radinin waqaala waxa uu yidhi inna fi salaati salaadda dhexdeeda la shuqlan shuqul ayaa ahaaday salaadda iyadaa shuqul oo iyadaa lagu mashquulaaba ayb ee marka qofku hadduu salaad ku jira salaan iyo yani xoog uma helo oo salaadda iyadaa wax lagu shuqlaba walidaalika salaanta marka culamada marka horeba waxay isku khilaafeen qof tukanaa ma la salaami karaa masamaya bacd alculamaa iyagu waxaa weeyaan marka way kahdeen ayb bacd alculamaa iyagu markaa way kahdeen ayb oo daa'ifa min alculamaa baa kahatay waxaa ka mida daa'ifada cadaa ibn abi rabaax iyo abu mijlas laaxid ibnu xumayd iyo caamir ibnu shuraaxiil shacabi iyo isxaaq ibnu raahuuya iyo jaabir ibnu cabdillaahi saxaabada ayb oo jaabir wuxuu yidhi low dakhaltu calaa qowmin wahum yusalluuna maa sallamtu calayhim dad tukana haddaan u soo gala anuu ma salaameenayo daa'ifa min alculamaa way ruqseeyeen oo arrintaa way bannaan tahay dheheen daa'ifada marka waxaa ka mida ibnu cumar imaam maalik imaam axmed ibnu xambal ayb daa'ifada iyagu marka way ruqseeyeen saxaabada iyo taabiciintii iyo a'immadii isugu jiro nacam awsad ibn اlmundir saasoo marka soo guuriyey masaladan marka in labadaa qowl layskugu khilaafay ayb haddii marka sidaan ibnulmundir sheegaa aan aan fiirinno qof tukanaa marka in la salaamo sunno miya iyada marka maya shay mustaxab ma aha waxay laba unbay ku dul wareegaysaa daa'ifa min alculamaa oo karaahaba ku sheegtay inaynan inaan la samaynina fiican inay yidhaahdeen daa'ifa min alculamaana waa ruqsay dheheen ruqso marka iyo yani way bannaan tahay cabireen marka waa bannaan tahay iyo mustaxab labay kala tahay ogowad xadiidka nebiga ina fi salaati la shuqlan marka la fiiriyana de waxay keenay qof tukana inaan la salaamin la shuqlinin karaaha marka iyada ma aha sida raajixa karaaha ma aha inaynan karaaha ayn waxaa tusaysa nebigii maba diidinba nebigii waa la salaamay qof tukanaa lama salaamo ma dhihin rasuulka sal slam meeshaas marka waxaa laga qaadanaa taqriirkaas waa taqriir yadullu cala alibaaxa taqriir ibaaxa tusaaya bacd alamakin meelaha qaarkood waxaad arkaysaa oo yaabaysaa masaajidkii salaadiyaa lagu jiraa nin allaale ninkii soo gal assalaamu calaykum assalaamu calaykum buu leeya yani qofkii tukanaya waxaa dadkii tukanayaba maanta dhan ishaaro iyo inbay ku jirayaan rubama mararka qaar waxaa dhacaysa imaamkii oo qiraa'ada wado yaa nin soo gala assalaamu calaykum buu leey inuu gafayo moodaa imaamka waa tashwiisha yaa kula hadlayo isleeyahay soo ma garanin marka salaadeeda waxaa weeyaan inaan dadkiina laga tashwiishinin haddii marka la sameeyana inay bannaan tahay marka jawaaskaas inay ku joogto nacam bacd almucaasiriin waa suurtagal inay yidhaahdaan waa sunno laga tegayoo kale ama mwaa mustaxab oo kale inay cabiraan laakiin ibnulmundir labada qolo ee masaladan marka isku khilaaftay culamaau salaf wuxuu sheegay qaarna inay banneeyeen kuwana ay kahdeen qaaraa sunneeyey ma uunan sheegin ayb oo wastaxaba daa'ifa min alculamaa sidaa ma aanu dhihin sidaa darteed marka waxaa nebiga ka sugnaanayo in badan waxay u baahan tahay sidii ay nebiga uga sugnaadeen in loo fahmaa fiican uga wadasaan shayga nebiga inuu ka sugnaado waa in la ogaado qaabka nebiga muraadkiisa uu ficilkan u sameeyey ama hadalkan uu u yidhina waa in la fahmo haddaad uun fahamta nebigii waa sameeyey bis oo muraadkii nebiga uu u sameeyey aadan fahmin ma jawaazu u sameeyey istixbaab ma u sameeyey wujuub ma u sameeyey daan intaa fahmin dhib u haya walidaalika diraayada usuululfiqiga aaday muhiim u tahay badanaa qofka usuuliga waxyaabahaas uu kala garo karaa marka waqaala waxa uu yidhi inna fi salaati salaadda dhexdeeda la shuqlan baa ah sida marka loo jawaabayna oo loo radinayana culamada isku khilaafeen qaar yidhaahdeen waa ishaara lagu radinayaa kuwo waxay dhaheen bacda salaadda markuu ka baxo kadib salaam ayuu salaantii radinaa qaar waxay yidhaahdeen ma radinayo قال حدثنا موسى بن إسماعيل طيب قال أخبرنا أبان أبان بن يزيد العطار قال أخبرنا عاصم هو ابن سليمان الأحول ثقة waxaa ka hadlay ibnulqaطaan yaxya ibnu saciidin الqaطaan laakiin jarxi oo hadda jarxi xagga xadiidka maahane wuxuu uga hadlay yanii acmaal oo min acmaali اdowla ama wilaayaadkii ayuu wax ka qabtay ou galay taasoo marka xoogaa ku qoonsaday maahane sidiisa kale waa u hiqa akhraja lahu asxaabu اlkutub الsita can abi waa'il abi waa'ilkan waa shaqiiq bnu salma wahuwa hiqaة mkhadram akhraja lahu اljamaaca can cabdillaahi huwa bni mascuud qaala wuxuu yidhi kunnaa nusallimu waxaanu ahayn inaan salaamayno fi salaati salaadda dhexdeeda inaan nebiga ku salaamayno wa na'muru bixaajatinaa wa na'muru nebiga ayaan ka dalbaynay ayb wa na'muru bixaajatinaa danaheenna iyo waxa aan rabnana waan amranaynay oo ciddaan doonnaan u dirsanaynay waxaas halii soo qabtay iyo waxaas salaaddii inagu ku dhex jirno faqadimtu calaa rasuulillahi rasuulkan marka u soo galay waa markuu xabasho ka yimid wa huwa yusallii isagoo tukanaya fasallamtu calayhi waan salaamay falam yarudda calaya igama aanu radinin asalaama salaanta fa akhadanii waxaa i qabtay maa qaduma wixii murugtii hore iyo wamaa xadaa iyo murugtii cusbaydba waa igu soo xaadirtay maa qaduma sidaasuu dabdiyi lilmunaasaba maa qadama saas camale yay tahay marka waxay leeyihiin qaduma bidami daala ayaa loo dabdiyey liأjli اlmunaasabati wاlisdiwaaj qaduma wmaa xadua maa qaduma wamaa xadua dhammaanna marka waxaa weya wx soo cusboonaaday marka macnaha marka u jeedaa dhowr siyaabood baa lagu towjiihiyey waxaa la yidhi murugtii hore iyo midii damba igu soo xaadirta waan murgay macno kale wuxuu leeyahay halaba calaya waxaa iga qaalib noqotay ayb altadakuru fii axwaali alqadiima waalxadiida waxaa aad igaga qaalib noqotay inaan soo xasuustay waxyaabihii hore iigu dhacay iyo wixii dib iiga dhacay intaba ayuhumaa kaana sababan litarki raddi salaam yanii waxaa iga adkaado iga qaalib noqday buu leeyahay wixii hore aan soo xasuustay ficilladeydii hore iyo kuwii dambe bal ficilkeebuu nebiga salaanta kaaga radi waayey saasaan is-iri waay maadigaagii hore waxaad hore u samaysay iyo waxaan aad hadda samaysay maxaa keenay talow inuu nebiga salaan kaa radi waayo saasuu saaxibu fatxilwaduud maxamed sindi nuurudiin asindi saasuu leeyahay falamaa qadaa rasuulu llahi sal ly slam markuu rasuulkii gutay asalaata qaala wuxuu yidhi in allaha casa wajalla alleh yuxdiu min amrihi yuxdiu wuu soo cusboonaysiinayaayo wuu soo darrisiinayaa min amrihi amarkiisa maa yashaau wuxuu doono ayuu ku soo daraa wa in allaha tacaala allana qad axdaa wuxuu ku soo daray oo uu soo darrisiiyey min amrihi uu ku soo daray allaa takalamuu inaydnan hadlin fi salaati salaadda dhexdeeda aydnan ku hadlin faradda calaya asalaama salaantii buu markaa iga radiyey qolada marka dhehayso ishaaro walaa salaan midna looga radin maayo ee marka salaadda laga baxaa laga ayaa la radina xadiidkan ay deliishanayaan marka faradda calaya asalaama markii uu salaadda ka baxay kadib uu salaanta iga radiyey ayb qaala xadaanaa yaziid bnu khaalid bni mawhab haada waa kor dhigan tahay waqutaybatu bnu saciid ana alleyf xadaahum can bukayrin can naabil bukayr ayb bukayr bn cabdillahi alashaj inuu yahay suurtagala can naabilin naabil saaxib alcabaa can naabilin saaxib alcabaa saasaa loo yaqaana dharkay waxaas u iibin jira bo'yaalka naabil saaxibu alcabaa waa la yidhaha saaxibu alaksiya waa la yidhaha saaxibu shimaalna waa la yidhaha ashimaal ashimaal ashimaal jamcu shamla waa shamla go-a oo la jamciyey waay bidix hadda lagama waran wa huwa maqbuulu akhraja lahu abu daawuud watirmidi wاnasaa'i kan fiiri kan intaa la soo baxdo bukayr kan fiiri bukayr bukayr fiiri mid daciifa jira marka inuu bukayr bn cabdillahi alashaj inuu yahay in kale yacni bukayrka hadda leyta ka warinayo leyt bnu sacad shuyuuqdiisana naabil ninkan la yidhaahdaa ka midan bukayrka soo bixi mujaladka koowaad malayn waa ku jira ayb can naabilin saaxibi اlcabaa can ibni cumar can suhaybin suhayb bni sinaan الruumi saaxibi rasuuli اllahi sal ا ly slam annahu qaal marartu birasuuli اllaahi salى اllahu عalيh ali wasalam rasuulkan soo maray wahuwa yusalli isagoo tukanaayo fasallamtu calayhi waan salaamay faradda ishaaratan faradda waa radiyo salaantiibu iga radiyey ishaaratan ishaara ahaanuu iiga radiyey qaala waxa uu yidhi qaaladan marka saaxib cawnulmacbuudka isaga wuxuu leeyahay saaxibu cawnulmacbuud faacilka qaalada waa naabil uu leeyahay naabil qaala ay naabilun ayb walaa aclamuhu ma ogi ilaa qaala inuu yidhi ibnu cumar sidaasuu ka dhigay marka laakiin saaxibu badililmajhuud arrintaa wuxuu yidhi waxay ka dhalatay cadamu yacni qilatu tatabuc riwaayaadka in la tatabuco yaraanteeday ku timid wahmigan uu leeyahay maxaa yeelay daxaawi iyo daarimi xadiidkanay wariyeen bilafdi markay meeshaan maraayaan waxay yidhaahdeen qaala alleyt qaaladii bay faacil u yeeleen qaala alleyt leyt waxauu yidhi waaxsibuhu qaala biisbacihi qaaladan marka saaxibu cawnilmacbuud marka wuxuu leeyahay ayb waxaa qaaladan dhahayo leyt waxa dhahayo waa leyt kamaa huwa musaraxun fii riwaayati اdaxaawi wa riwaayati addaarimi marka qaaladan waa leyt faacilkeeda leyt ayb walaa aclamuhu ilaa qaala damaa'irta ku jirtana waxay u laabanayaan marka ayb ibnu cumar in loo celiye ma ahane waxay u laabanayaan buu leeyahay bukayr bukayrka ayay u laabanayaan marka waxay ka dhigan tahay qaala leyt waxa uu yidhi walaa aclamuhu ma ogi ilaa qaala bukayr inuu yidhi ma ahane saasaa fiican marka ilaa qaala bukayr inuu yidhi mooyaane wax kale ma malaynayo ma ogi ishaaratan biisbacihi ishaaratan ishaaro biisbacihi fartiisa uu ishaaray ayuu salaanta ku radiyey wahada lafdu xadiidi qutayba weeyaan midkan marka qaaladan iyo qaalada dambe laba meelay u kala noqonayaan qaalada hore leyty u noqonaysaa faacilkeeda qaalada dambena waa bukayr saaxibu cawnilmacbuud laakiin qaalada hore qaala naabil buu ka dhigay ilaa qaalada dambena ibnu cumaruu ka dhigay isaga marka wuxuu leeyahy saas sax maahan sababtoo riwaayaaba soo aroortayba oo caddaynaysa ayb waxaad mooddaa marka riwaayadaa sidaa uu sheegaya saaxibu badilmajhuud inay markaa tahay mhn قال xdثna cبدالله بن محمد النفyلي qال أخبرna زhير qال أخبرna أبو الزبير عن jابر qال أرسلنيi نبي اللahi صلى الله عليه لي وسلم ay diray إلى بني المصطلق ayuu ii diray qolada فأتyته waan imid whuو يصلي isagoo an u imid whuو يصلي isagoo tukanayo calىa baciirihi ratigiisa korkiisa salaad sunna ay fakلمتهu waan la hadlay faqاala lii wxuu igu yidhi biyadihi faqاala lii biyadihi gacantiisu igu yidhi haakada sidaanu igu yidhi ishaare yacni uma kallamtuhu waan la hadlay faqaala lii biyadihi haakada gacantiisuu saa igu yidhi ou ii ishaaray wa ana aniguna asmacuhu waan maqlayaa yaqra'u isagoo akhrinayo qur-aankii wayuumi bira'sihi wayuumi uu ishaarayay bira'sihi madaxiisu ishaarayay hoos u foorarinayo qaala falamaa faraqa oo yacni salaaddii tukay qiraa'a iyo wuxuu ku jiray madax foorarintii qaala falamaa faraqa markuu dhammeeyey qaala wuxuu yidhi maa facalta maxaad samaysay fi ladii arsaltuka wixii aan kuu diray maxaa ka samaysay fainahu lam yamnacnii iima diidin an ukallimaka inaan kula hadlo ilaa annii kuntu usallii inaan tukanayey unbaa ii diidday waan kula hadli lahay riwaayadan marka adda waxay leedahay fasallamtu calayhi faashaara ilaya waa salaamay waa ii ishaaray riwaayaasaa dhahaysa fakallamtuhu faqaala lii biyadii haakada bay tan leedahay riwaayo kale fasallamtu calayhi faashaara ilaya waa ii ishaaray riwaayo kaloo zuhayr ayb anna zuhayran awma'a biyadihi ila alardi riwaayo kale marka raawigii baa ishaaradiibuu ayuu ayuu tilmaamaa zuhayr markaasuu gacantiisiibuu ishaaray ila alardi naxwa alardi dhulkuu ku ishaara xaggeeda dhulka saaxib badilmajhuud marka isaga wuxuu leeyahay waxay tilmaamay marka riwaayadaas ishaaradan inaynan ahayn ishaaro uu nebiga ugu talagalay inuu salaan ku radiyo ee ishaaro macnaheedu hadalka inuu uga joojiyo ahayd waayuu leeyahay sooma garanin maxaa yeeley riwaayadan zuhayr waxay tilmaamaysaa gacantiisiibuu dhulka u ishaaray dhulka xaggiisa u ishaaray marka gacantii marka dhulka xaggeeda loo ishaaro macnaheedu marka waxaa weeyaan joog waaye joog oo kale ka dhigan tahay iyagu marka xanafiyadu ma ogolo waxay leeyihin maba la salaami karo qofka oo ay diidayaan ayb ishaarana ma bannaana ay leeyihin wax lagu radiyo salaantii qofka haddii la salaamo isagoo tukanaya ishaarana uma bannaano halkan marka sidaanuu tilmaamay laakiin hadda xadiidkan faqaala lii biyadihi haakadaa xagga xaggabaa loo jiito laakiin kii hore ee suhayb iyo ka soo socda labada waxay tilmaamayaan in ishaaro nebiga uu ku radiyey masalaanta riwaayadii suhayb xadiidkii suhayb wahuwa yusallii fasallamtu calayhi faradda ishaaratan faradda ishaaratan kaasaan marka alla qabsana haddii kan xataa ijmaal la geliyo kan laftirkiisa marka waxaa abu daawuud oo u keenay ishaaro inuu ku radinayo qaala xadaثna الxuseyn bnu ciisa alkhuraasaaniyu daamaqaaniyu addaamiqaaniyu qaala akhbaranaa jacfar bnu cown qaala akhbaranaa hishaam bnu sacdin qaala akhbaranaa naaficun qaala samictu cabdاllahi bni cumar yaquulu kharaja rasuulu اllahi sal ا l slam rasuulkaa baxay ilaa quba'a quba ayuu u baxay yusallii fiihi isagoo ku tukanaya meesha dhexdeeda qaala waxau yidhi ibnu cumar fajaa'athu اlansaaru baa u timid fasallamuu calayhi way salaameen wahuwa isaga oo yusallii tukanaayo qaala waxauu yidhi faqultu libilaalin ibni cumar wuxuu yidhi bilaal baa waxaan ku idhi kayfa sideebaad ra'ayta rasuulallahi rasuulka aragtay yaruddu calayhim inuu salaanta uga radinayo xiina kaanuu markay ahaayeen yusallimuuna calayhi markay salaamayen wahuwa isagoo yusallii tukanayo qaala waxau yidhi yaquulu haakadaa sidaan buu dhahayey qaala waxau yidhi bilaal yaquulu waxa uu dhahayey haakadaa sidaan buu dhahayey wabasada qaala bimacnaa facalabaa hadda laga wadaa wabasada jacfar bnu cawn jacfar bnu cawn waa fidiyey kafahu calaa cashiisuu fidiyey wa jacala baطnahu calaa casha caloosheeda wuxuu yeelay asfala hoos wa jacala dahrahu calaa casha korkeedana ilaa fowqa kor ayuu geeyey yani waa bagtan marka ishaaradii habkii loo radinaayo saas saas wabasada marka hore waa fidiyey gacmaam isku laabay waa fidiyey calaa casha yacnii caloosheeda meeshaas cad dhulkuu mariyey hoos meesha korena kor marka qofku sidaan waaye waa rukuucsan yahay waa la salaamay marka xadiidkanna waa xadiid saxiixo tirmidi baa saxiix yeele fi lcilal اlkabiir tirmidi ayaa saxiix yeele fi lcilal اlkabiir wuxuuna tusayaa ishaaro in la isaga radin karo salaanta qaala xadaثna axmed bnu xambal qaala akhbarana cabdالraxmaan bnu mahdiy can sufyaan huwa hawri can abi maliki اlأshjaciy can abi xaazim can abi hurayra can الnabiyi salى اllahu عalيه ali wasalam qaal laa hiraara fi الsalaati walaa tasliima laa hiraara nuqsaan fi salaati salaadda dhexdeeda ma ahaanin laa khiraara ay laa nuqsaana nuqsaan ma ahanin fi salaati salaadda dhexdeeda oo salaadda yacnii rukuucdeedii iyo sujuuddeedii iyo in la nuqsaamiya ma ahan waxaa kale culamada qaar ku fasiraan laa khiraara fi salaati nuqsaani ma ahanin salaadda imaam axmed siduu ku fasiraayo waxay tahay qofka inuu yacnii hadduu shakiyo saddex ragca miyaad maray mase mid afaraad inuu inta saddexdii iska qaato sidaa marka salaadiisii uu yani inuu intaa yanii tirada yar intuu wax ku wado sidaana uu iskaga tago oo isagoo sahwi iyo waxba aan la imaanin ma aha maxaa yeele nuqsaan baa mar walba salaadiisii marka ku jirayso siyaabahaasoo kalea marka imaam axmed uu sheegay oo wuxuu yidhi annahu idaa shaka fii salaatihi salaadiisa hadduu ku shakiyo bayna alaai rakcaatin waarbacin maala falaysa lahu an yabniya cala alaqali fayansarifa intuu tirada yar markaa intuu ku dhiso oo iska taga ma aha de xadiidku wuxuu tilmaamayaa tirada yara yanii aqalka in lagu dhiso ilaa iyadaa la hubaa markaasna inta lagu dhiso tirada yar sujuudu sahwi lala imaado waxaa kaloo la yidhaahdaa laa khiraara ay laa nuqsaana fi salaati bimacnaa salaad aan la dhammaystirin oo duma'niinadeeda aan lagu dadaalin oo rukuuc iyo sujuuddeeda aan la dhammaystirin ma ahanin oo salaad saxa ma aha taas walaa tasliima walaa tasliima laba sibaa loo dabdiyo walaa tasliima walaa tasliimin walaa tasliima haddii la yidhaha laa khiraara fi salaati nuqsaan salaadda dhexdeeda ma ahanin walaa tasliima salaamidna ma ahaanin salaamidna ma ahaanin salaadda dhexdeeda macnuhu marka waxuu noqonaya salaad dhexdeeda qofnaha ku salaamin hana uga radinin marka macnaha abu daawuud halkan u keensadayna taas tafsiirka imaam axmedna wuu keenayaayo anlaa tusallima walaa yusallama calayka inaadan wax salaamin adna aan lagu salaamin saasuu leeyahay walaa tasliima waxaa kaloo loo dabdiyaa walaa tasliimin laa khiraara nuqsaan ma aha fi salaati salaadda dhexdeeda walaa tasliimin ay walaa khiraara nuqsaan ma ahanin fii tasliimin salaanna nuqsaan ma ahanin salaanta in la nuqsaamiya ma aha see loo nuqsaamina wacalaykum keliya oo kale qofka inaad ku salaamto qofka muslimka ama wuxuu ku yidhaha assalaamu calaykum waraxmat اllaah wacalaykum assalaam inaad salaanta nuqsaamisaa maaha ama gaarsii ama uga badi macnaha marka iyaduna waa lagu macneeyey walaa tasliimin qaala axmedu imaam axmed waxa uu yidhi yacnii wuxuu u jeedaa fii ma uraa sida aan u malaynayo anlaa tusallima inaadan salaamin walaa yusallama calayka lagu salaamin wayuariru الrajulu bisalaatihi wayugariru الrajulu qofkii wou nuqsaaminayaa bisalaatihi salaaddiisa u nuqsaaminayaana fayansarifu waa gaddoomayaa waay wahuwa isaga oo fiiha salaadda wahuwa isaga oo shaakun mid shakisan ah fiiha fi salaati salaadda dhexdeeda yanii laa khiraaradana waxay tahay qofka isagoo shakisan yaanu salaadda ka tegin oo unan ka bixin qaala xadaثna mxamed bn اlcalaa qaala anba'na mucaawiyaة bn hishaam can sufyaan can abi maalik can abi xaasimin can abi hurayrata qaal uraahu rafacahu inuu kor yeelan malaynayaa qaala laa khiraara fii tasliimin walaa salaatin dabdiga kale waa kaa laa khiraara nuqsaan ma ahaanin nuqsaamin fii tasliimin salaan dhexdeed salaanta sida loo nuqsaaminaayana waa in la gaabiyo walaa salaatin salaadna ma ahanin dhexdeeda nuqsaamin ma ahanin salaadda dhexdeeda qaala abu daawuud warawaahu bnu fudaylin calaa lafdi bni mahdiy walam yarfachu baabu tashmiit alcaadisi fi salaa ayb kan waa badan yahay halkaan iska joogo wabilahi towfiiq sal allah sal ala nabina mxamed